bismi illaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin faylah weybaha ka dhowaadasana qodobada warkaana hamiignama idaacadda rediw baydhabahaanshan ka door korona wefda ka socda dowladda soomaaliya oo ku qayb galay shirka axdiga caruurta afrika soomaaliya oo ku codayti shirweynaha midooda boostada adduunka maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo mamnuuci in hub lakadhaha wadada magaalada kismaayo askari lakadhaha dili saldhigga booliska magaalada dhuusmareeb akhbaaraadka banaanka miignamaadon reediyo baydhaba dhegaystayaal senghaitiway baankadoor koroona qaraxyo laka gilgiliya garoonka diyaaradaha ee kaabuul hamiin fayle dhegaystayaal weybwa hamiignimo khamiis bahayto jimaanaha gala hayta taariikhdana iyo eta labaatiyo lito bil siyeedaata lamada kun labaatiyo kow ka qodobada aana sii weheyna qodobadii warkaana hamiignimo idaacadda reediyo baydhabo haanshaan ka door koroonay haddana dhegaystayaal warkii oo faah-faahsan warkan anigoo siciid ayaa intaasiin ku jeediya doona hamiin faylah dhegaystayaal wifdo ka socda dowladda soomaaliya ayaa ku qeybgalay shirka ahdiga caruurta afrika wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaanad xaniifa maxamed ibraahim iyo wifdiyo hogaamiyaasi iyo dalka jabuuti weybayoon ku qeyb galeen shirsi wada jir ah aan agaasimin wasaaradaha haweenka iyo hay-adda save the children kaas oo diiradda laka saarahaya ahdiga caruurta afrika ooyo ansixiyeen konton dal oo afrikaane wasiir xaniifa ayaa waybaya sheegtay in soomaaliya ahdigan iyo saxiixdii sanadkii kun sagaal boqol sagaaliyo kowdii balse weli baarlamaanka ang meelmarina shirka ayaa waybalan ku hadalo doone muhiimadda iyo anleta in soomaaliya saxiixda ahdigan waybana ku qeyb gala ku qeybgalahaya shirkan khubaro ku tirsan midooda afrika soomaaliya ayaa ka odayti shirweynaha midooda boostada adduunka wifda wifdiga soomaaliya aan ku qeyb galay shirweynaha midooda boostada adduunka u b u iyo wayba ku qeybgalay doorasho yaa ku qeyb galay doorashada hogaankanka sarey ee ururkaas oo ku dhiidi caasimadda dalka ivory coast ee abdijan agaasimaha boostada wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdifataax maxamed yoibose ku qeyb galay codeynta oo ah markii inkoreyti tan iyo markii gadaalahangnagi hubinnimada u b u sanadkii labada kun tomiyo sagaalka jubbaland ayaa mamnuucdii in hobla kadhaha wadada magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maamulka jubbaland ayaa hasaari awaamiir laka mamnuuco in huba lakadhaha wadada magaalada kismaayo si la xaqiiji ammaanka magaalada oo la rajeeyahay dhowaan in laka qobada doorashada xildhibaanada labada agal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoona qeyb ku mid ee agalka sare horeylanqobadi afayeenka wasaaradda amniga jubbaland jaamac axmed cali oo warbaahinta la hadlay yoibose sheegay in marnabase ogolaado doogna in magaalada lakadhaha widada hub isagoo oo intaasi ka dari in awaamiirta culus iyo kudhanka ee hubka magaalada lakadh magaalada lankadhex qaado doogna taas ooyo sheegeen inay sabab u korta in amnigu is qalqalgala wayba horey oon kulamay wasiirka amniga jubbaland iyo taliyayaasha ciidanka booliska iyo nabad sugidda jubbaland hanaas iyo hasaari awaamiirta si ku dhanka ee xubka lakadhaha wadadow caasimadda kumeel gaarka ee jubbaland ee kismaayo afayeenka wasaaradda amniga jubbaland jaamac axmed cali yoibose sidoo kale sheegay in marnaba lanin ogolaado doona dadka musharaxiinta in hub kadhaha wadadan caasimada kumeel gaarka ee kismaayo ee jubbaland afayeenka ayaa intaasi weybose ka daray in tallaabo laka qaado doon cid allaala id idii iyo jabiida amarkaasi waybanuuse ciidanka iyo sidoo kale ilaalada mas-uuliyiinta uusanka baaqay in hubka iyo seeh lahanla dhaafna goobaha lanka talagali maadaama degmada maamulkaasi iyo si tooseh bilow unku bilaawado doonta doorashada xubnaha baarlamaanka ka mideli doona jubbaland dowladda federaalk soomaaliya askari halka dheh dili saldhiga booliska magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug warar shalgadiisan oo hakuba oo habaahayo bayo sheegahan in askari ku tirsan booliska magaalada dhuusmareeb ee xalay use halka dheh dili saldhiga booliska magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug wararka yoybayo sheegahayna in askariga halka dheh dili saldhiga magaalada waybana wararkantaasiyo ka darahayna in askari kala oo shaqada iyo iskala jaran use ka dambeeya dilka marxuumka ilaahay ignaharisa wayba hadda wararkuun helahayn iyo sheegahayn in warar shargadiisan oo ka eedan dilka askariga habahaya askariga la dilay iyo wayba laka magacaabo jiray cumar bilicad waybana ku tirsanayay marxuumka booliska magaalada dhuusmareeb dilka iyo hadhii sida wararkiiyo sheegahayan xalay hilo damba iyagona iyadoona askariga ku dambeeya dilka magaashi lahakakoobi abdi qani cabdiqani naasir kaasi oo shaqada kala jari askariga la dili ilaahay ignaharisa weli saraakiisha ciidanka booliska magaalada dhuusmareeb maku hadalna iyagona dilkaas walwareeh maha ku saarna dilkaasi la jeysadii askarigan ku tirsanaya ciidamada booliska dhuusmareeb sidoo kale waybaaha jaran warar intaasay wararka ayaa wayba intaasiyo kasii darahayana in ilaa iyo hadda ciidanka booliska iyo laamaha amniga dhuusmareeb weli walwareehan ku saarna dilka marxuumkan ilaahay ignaharesalanka jeysadii magaalada kismaayo magaalada dhuusmareeb ee galmudug wali warar dhegeystayaal arrintaasi korora wararkan iyo barnaamijyadaana dembiyahaas inka gudbiyi doogna haddii ee bunaraalo ku nagada kulan loonku hadlay amniga magaalada boosaaso oo la qabday isla magaalada taliyaha qeybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud iyo kulan laqaad iyo kulan qobodi saldhiga bartamaha boosaaso waana lanku hadlay amniga sara amniga guud ee magaalada boosaaso iyadoo ciidamada gobolka ciidamada booliska gobolka bari dhammaantii goobjoog wadahayan kulankan antiise socodi kulankan yoyba diiradda laka saaray hoojinta wadashaqaynta laamaha amniga boosaaso iyo sidii laan dardargeli lahay howlgalka laka xaqiijow amniga guud ee magaalada taliya xuseen ayaa dhammaan baraha kontaroolada fari iyo feejignaa ku feejignaadan amni darada wajaha korta magaalada isagoona sidoo kale sheegay in dadka baawurta baawurta wida haanha galaan iyo haanku bahayanba mar weliba ama daqiiqad kasta laka sameeyi doono baaritaan sidoo kale saraakiisha ciidanka ayaa iskoo wareysaday howlaha magaalada howlgalada magaalada maalmihii inka dambeey ee laku fuli gudaha magaalada boosaaso waybana saraakiishaiyo sheegana in laisku kaalado doono ka hortaga amni darada amni darada korta kokooyi korta gudaha magaalada boosaaso iyagoona bulshada gobolka bari iyo bulshada deegaanada dowlad goboleedka puntland unkabaaqi in yo la sheeqayan ciidamada ammaanka ee qeybaho qeybasho qeybasho shalgadiisan wayba kale oo saraakiisha ciidanka punti ciidamada amniga dowladda dowlad goboleedka puntland iyo sheegeen in iyo lambaahanye in dhammaantii ku wada shaqeeyaan dardargeliyowka sugidda amniga guud ee deegaanada gaar ahaana tan hadda shirsheeh aan wada fidhan ee boosaaso sidoo kalena laka hortaga amni daradaha wajaha korta magaalada kulanka yoyba ku qeyb galay geeka saraakiisha booliska taliyaha saldhig taliyayaasha saldhigyada hanaas oo mar kasta anteegan an shaqeeyowka ku shaqeeyowka ammaanka guud ee magaalada taliya xuseen oo usuuna fari ciidankii saraakiishii geeka u qeyb galay shirkan in baro kontarool mar welba diyaaran haadan difaaca magaalada meelo dhegaystayaal warka miignamaysan ku dhegaysta aytaan wayba radio baydhaba ee beledka baydhaba akhbaraadka banaanka qaraxiyo lala fiirsadii garoonka diyaaradaha ee kaabul qaraxiyo iyo geeka kudhii hogaanka banaanka garoonka diyaaradaha hamid karazi ee magaalada kaabul ee dalka afghanistan milaas oo kumanaan qof iyo ku dhirfan xukunka taalibaan iyo kubuuhen qaraxyada iyo wayba xaqiijiyay afyeenka bentagonka maraykanka john kirby sarkaal kale oo maraykane ayaa sheegay in qaraxa uu sahaay ismidaamin goobjoogyaala ayaa xaqiijiyay dhimashada dhowr qof sidoo kale wakaaladda wararka reuters iyo wayba sidoo kale haygatay mas-uul ku tirsan wararka taalibaan laka sheegay ankiyaraan tumiyo sade qof ayaa ka dhimadan qaraha ooyo ka jiraan ciyaal waybana sidoo kale sheegay in qaar kumid ah ilaalada taalibaan iyo ka dhaawacmin qaraha warkii dhegaystayaal hamiignimaadun radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan ku dhagaystaasan antiya ninka egya warku intaasin ku jeediya anigoo saciid maxamed nuur injineer sabriya meelo qaybta farsamada infidhi saaxiibka iyo jookar warkan dhegaystayaal ku kale lamadan timar kale hawada dib uun kulamaana amaan alla
Wa 89.5 FM